wasiirka dhalinyarada ciyaaro xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare oo ku hadalaya qorshaha dowladda iyo kalata horumarinta siyaasadda dhalinyarada iyo weliba uu soo xusay inay diyaariyayaan shuruucdii lagu hormarin lahaya dhalinyarada soomaaliyeed ahana saytiyo ku kooban ilaa iyo tumontiira hana saytiyo iyo ku kooyanga talooyinkiyo dhalinyarada handii bidenga oo madalaayanga wasaaradda iyo qobatiya dhammaan maamulada dalka wasaaraddu waxay leedahay oo markaan imaadan hirgeliyey wax la yirahda siyaasadda qaran ee dhalinyarada soomaaliyeed ama somaali national youth policy kaasoo ka kooban toban tiir kana yimid baahi wasaaradda dhalinyarada ay markii la samayso la tashiyo madalo kala duwan u samaysa dhalinyarada heer state gobol degmo isu keentay xogtooda aruurisay kadibna soo gulaaniday toban qodob ee dhalinyarada kasoo saareen tobankaas qodob horgeysay xukuumadda soo ansixisay kaasna hadda ay babliis garaysay kuna jiro meel walba bejka wasaaradda iyo madalada aan dhalinyarada u sameyn saas lamida waxaan ka qornay qorshe howlad ama action plan waxaa kaloo ka sameynay istraatiijiyada fog ama qorshaha fog ee horumarinta dhalinyarada oo shanta sano ah siyaasaduna waxay ku jiraan go-aantaa toddoba sano qorshaha horumarinta dhalinyarada fogna ee wasaaraddu ka qortay isla siyaasaduna waa waxay ku beesgaraysantahay shan sano taasaa marka macnaha aan hadduu la yiraahdo dhowaan lounjgalan rabnaa waxayna noqon doontaa wax babligoo laga heli doono baraha bulshada iyo websiteka wasaaraddaba dhinaga kale wasiirka dhalinyarada maxamed bare weliba nuuse ku hadalaya doorka wasaaradda iyo kalata qaabka laanxulowa ciyaaryaanada soomaaliya caalamka kamatalaasa iyo kaalintiyo taageerada ciyaaraha banaanka ummadda soomaalida aan raba inaan u sheego kaliirliho madal badanna aan ka sheeg xiriir kubadda cagta soomaaliyeed tusaale hadda lasoo hadal qaaday iyo kuwa kale sida basketbalka dhamaanba xulalka qaranka ama dhalinyarada soomaaliya ay kasoo xulaan kooxaha kala duwan shanta kooxa ugu waaweyn dalka waxaa maalgeliya ama qeybka ay ka yihiin miisaaniyadda dowladda ee sanadlaha ama miisaaniyadda aan ku shaqeyn dowladda ayaa maalgelisa waxa ay dowladdu maalgelisa waa waxa ana arab inaan kula xisaabtano qaranka soomaaliya wuxuu ka kooban yahay labo dhalinyaro mutabawiciin ahoo qurbaha ku koray kooxo u dheela akademiye ka tirsan oo aan qurbaha laga waco iyo kuwan gudaha laga soo qaado xulalka shanta kooxe ugu waaweyne dowladda iyo kuwa lamidka ah kooxahaas marka markaa fiiriso waxaa maalgeliyay dowladda soomaaliya waxay ka mid yihiin qayb miisaaniya dowladda haddaan ku carbaabo kooxda heegan kooxda horseed kooxda dowladda hoose ee m c c kooxda dekadaha kooxda gaadiidka dhammaantooda waxay ku baxaan miisaaniyadda dowladda bajetka dowladdana bixisa marka taas anagoo ka duuleyno iyo guud ahaanba qaranka soomaaliya inuu yeesho awood iyo tayo ayaan u sameynay howshan korjoogteynta waana waajibna saaran anaga runtii waxaan aaminsannahay in dhalinyarada qurbaha wax ku baratay ku kortay akademiyada sportska kala duwan heerar kala duwan sportska hadday ahaaneed orado basket volleyball handball meel kasta ay ku jiraan football waxaan aaminsanahay inay wax badan wadankooda contribution garay karaan wax badan wadankoodu ay qeyb kala noqon karaan qorshaha aan wadnay ah horumarinta iyo dhisida xulka qaranka ee awood tayo fiican yeelata marka dhalinyaradan qurbaha ka timaadan waxay qeyb ka yihiin qorshahaas uun anaguna ka soomaali ahaan manihin wadanka ugu horeey ee fursadaas ama howshaas isticmaalo haddaad fiiriso wadamada waaweyn ee dowladaha waaweyn waxay maalin kasta u wacdaan ciyaartooy ayaga kuwada ahe macnaha wadamo kale ka dheela kooxo kale ee wadamo kale qaarada kale ka dhiila laakiin markay qaran timaado waa lasoo xareeyaa qarankooda usabtaa anagana saasoo kale arag wasaaradda dhalinyarada ciyaaro dowladda soomaaliya ayaa dhalinyarada aan aragayan xafiiska keliya dhalinyarada habnololeedsho walku bedelo korta hadii iyo ka dhaweeyan ballanqaadiyada